bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allah calaa sayidina maxamedin wa alih wasaxbihi wasalim waan soo koobayaa ugu horreyn waxaan salaamayaa isimada iyo culimada aqoon-yahanada odayaasha iyo waalidiinta iyo dhammaan madasha odayaasha isugu yimid salaan kadib hadalkayga qayb waxaan u dhigan doonaa ardada oo insha allahu tacaala aan caawa ballansannahay sida maamulka aan isku ognahay qaybtan kalena waan soo koobi doonaa waxaan ku soo koobayaa ugu horreyn farxad bay ii tahay laba farxadood farxaddii ciidda no aynu isugu nimid sii gabaabsi ah iyo farxaddii muxuu ahay ladkii inoogu horreeyey ee ardadeenna ahaa oo secondaryha inooga baxay in aynu isugu nimaadno muxuu ahaaye gobolkeenna buuhoodle is-anaansiga iyo muxuu ahaaye hadallada iga horreeyeyna waxaanu arkaa wanaag fara badan oo inoo jira gaabis uma arko waxaanu arkaa inuu yahay horumar iyo muxuu ahaaye inta wax laisu sheegayo oo wax la dhaliilayo oo wax laisxusuusinayo horumar baa jiraan odhan karaa taas aniga oo ka duulaya ayaan haddana waxaan u hambalyeenayaa dhammaan intiina fadhida oo mas-uuliyiinta jecel waxbarashada inta tooska waxbarashada gacanta ugu haysa sida maamulka iskuulka hawd oo uu sheekh mukhtaar xaaji faarax iyo macallimiintiisa ardadiisa waalidiintii isimadii aqoon-yahanadii intii la tamataabisay in lagu guulaystay maanta in iskuulkani uu soo baxo weliba ha soo baxo waxaan rabaa inaan tusaale yar waa aan isbarbardhig yar aan sameeyo labadii wadaad ee oday ee iga horreeyeyba sheekh mukhtaar iyo sheekh mubaarikba waxay carabaabeen in aqoontu hoosayso oo aynu waxoogaa dhaliilannahay labada iskuul ee uu maamulaha mukhtaar uu xusay xudun iyo buuhoodle waan gacanta waxaan ku hayaan intii ay keeneen natiijada ay keeneen imtixaankii foonfoorka natiijadii ay keeneen baan gacanta ku hayaa isbarbardhigaas aan ku hormaro iskuulka ku yaalla buuhoodle oo hawd secondary school labaatan arday baa la soo gudbiyey inay galaan imtixaanka arday baa ka maqnaa imtixaanka oo imtixaanka aan gelin waana ardayga lehda cabdiraxmaan xasan maxamed ardayga habsan baa ku qoran inuusan imtixaankii faynalka ahaa ka qaybgelin baa qoran sagaal iyo tobanka arday ee soo hadhay ardayga ugu sarreeyey oo ahaa cabdilfataax maxamuud cusmaan waa ardayga eeda keenay siddeetan iyo wix ka sarreeya boqolkiiba waana ardayga suudaan loo qaatay sagaal iyo tobankaa arday marka arday laga jaro waxaa soo hadheeya siddeed iyo toban siddeed iyo tobankaa saddex iyo tobanka midihii b bay keeneen waa derajada labaad oo ka hooseysa muxuu ahaaye siddeetan iyo wixii maaragtay toddobaatan iyo wixii loo gaadho saddex shan arday baa waxay keeneen derajada ka hooseysa muxuu ahay toddobaatanka oo siida ah waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u sarreeya oo marka aqoon ahaan akademig ahaan loo qiimeeyo waa derajo aad u sarraysa kan soo socdana waxaan rajaynayaa in ay ka geli doonaan muxuu ahaayey meel fiican intaas kadib haddii ardadii ay ka baxday secondary ardada dhammaan ma waxaynu u dirnaa horta aqoontu sida inankii loogu xidhay shahaadad secondaria haddana marka la qaato jaamacadda heerka koowaad oo afarta sano ah afarta sano in lagugu qaataay mar dhow waxay ku socotaa heerka secondary hadda ku socdo mar dhow waxaa soo socda in lagu yidhaahdo ma haysataa shahaadadii jaamacadda ee afar sano ma haysataa oo secondarygu wuu baxayaa wuu baxaya oo dadkay ka baxaya jaamacadaha soo fara badanaya maadaaba sidaa ay tahay oo hadda secondary aan lagu kaaftoomi karin oo aynu doonayno in aynu sagaalkaa iyo toban arday iyo wixii kale soo kordhaba jaamacada in loo helay aynu doonayno inta la isugu tago xaggee baynu jaamacado uga raadinaynaa sidee baase ugu sahlan fariinta aan raba insha allah caawa inaan gaadhsiiyo waalidiintuna aan rabaa in ay isgaadhsiiyaan waxaa weeyaan kow horta qofkii lagu kalsoon yahay da ahaan aqoon ahaan caqli ahaan oo dibad inta loo diro kalsoonin laga qabo kalsoonin laga qabo arrinkaasi waa arrin wanaagsan weeye waxaa badan arday ama scholarship free ah ama waalidiintu dhulkii intay iibiyeen booskii iyo dukaankii yaraa wixii laga helayey iyo geelii iyo bannaanka oo wax laga jaabajaabay inta wax lasu geegeeyey arday badan oo waxaa jirta dibadda loo diray laakiin waxbarashadoodii dibadda lagu- waxaa jirta lagu khasaaray waalidiine arrinkaas waa arrin aanu khibrad u leenahay waa arrin aanu ku soo wareegnay meelaha ardada loo diro soomaaliya waa arrin la dareemi karo ardada da'doodu ay yaryar tahay qofku hadduu isaguo qof weyn ah oo wax kala miisaami kara uu baxo qofkaasi waxaa laga yaabaa in uu iskala reebo oo uu garto ciddii ka dambaysay iyo ciiddii iyo dalkii iyo qiimihii laakiin ardaygu markuu sagaal iyo toban siddeed iyo toban labiiyo labaatan shan iyo labaatan waxaa ka hooseeya ardadii lagu diray badankoodii kuwii la geeyey maleeshiya waanu aragnay faa'iido lagama hayo kuwii la geeyey hindiya waa sidoo kaleeto kuwii la geeyey bakistan waa sidoo kaleeto uganda aad loo geeyey waa sidoo kaleeto nairobi dan baa la geeyey t- waxay ku jiraan sponsor gado iyo inay been sheegaan waalidka waxaa lagu dhahaa waxaan ku jiraa sanadkii u dambeeyey ee jaamacaddaa la dhahaa waalidka waana been arrinkaas jeclaanta aynu wada jecel lahay ardaygaygu inuu baxo oo dibadda uu aado oo aynu maaragtay jecel lahay ardaygii wuu dhammeeyey secondary yaa ila tabataabiyo oo dibadda ila dira arrinkaa dib ha looga fiirsado arrinkaa dib ha looga fiirsado waxba kuu tari mayso afar sano shan sano qof intuu maqan yahay hadhow meelahan muxuu ahaaye dibadda ku saaqida waxaan aragnay kuwo laga keenay muxuu ahaaye maleeshiya oo loo wareejiyey uganda oo indhahayga aan ku arkay ha oo waxba aan dhiganaynin markuu odaygii shan sano lix sano ku hayay maleeshiya oo uu been sheegayey buu wareejiyey balcusi uganda dhowaad kaga warqabtay uganda uu geeyey indhahaygaan ku arkay wax alla wax lagu hadlaynayo waxaa jira xeryo qaxootiya iyo meelo dadku ay yidhaahdaan dhoofsugayaal oo marka la dhaho islaan caddaana imanaysa un iyo waxbaa jira halkaasaa loo yaaca imtixaan haddii la leeyahay ardada dhigata matalan uganda oo kaleeto maalinta imtixaanka haddii la yidhahdo xerada qaxootiga la iska rabaa ardaygaasi uu ka tegayaa imtixaankii xerada qaxootigu aadayaa badanaaba cuqdad waxaa inagu jirta dalnacayba oo dibad jacayl ah waxbarashadeennu kama madhna markuu ardaygu dibadda aadayo wax baranayo kama madhna in uu dhaho waan dhoofsanahay Ha, dibaddaan jiraayo waan dhoofay kama madhna idan sidaa hadday tahay haddaba waalidiini anigu fariinta aan idiin wada waxaa weeyaan een, dalkeenna waxaa ku yaalla jaamacado ka jaban kuwa dibadda lagaga warhayn karo ardayga qofka aqoontu ma aha in aad ingiliish ku hadasho aqoon ma aha in aad tidhaahdo shahaadan ka soo qaaday dabadna aqoon maaha aqoontu waa jiritaankaaga iyo qiimahaaga iyo bini'aadanimada aad leedahay iyo xigmadda iyo guurtida ilaahay gacantiina uu ku geliyey oo ku sababay buu hoodle inay noqoto meel ka caagan colaadda ood u fadhi taasa aqoona taas baa jaamacada taas baan cid maarayn karta iyo cid keeni karta caqliyadda maalin kasta intay is- crisis iyo isku horimaad iyo isku dhac iyo wax kacsan intay idiin yimaadaan aad u fadhiisataan oo u miirisaan oo ilaahida ku sababa taasaan b h d aan lagu heli karaynin oo aqoon ah sidaa daraaddeed een, fariinta anugu aan wada waxaa weeyaan waddanka waxaa ku yaalla jaamacado ka jaban kuwa dibadda isla markaana ardaygu inta uu ka qaangaarayo lagu hayn karo ardadeenna qalin jebisay da'dooda waxaan dhihi karayaa labaatan saddex iyo labaatan haddaan weyneeyo afar iyo labaatan shan iyo labaatan ardaygaas weli waa curdan ardaygaas markaad afar sano jaamacado dalka aad geliso soddonkiibuu ardaygaas ku socdaa ugu digriiga labaad laba sanaa lagu qaataa kan hore waa afar sano ama waa saddex sano digriiga labaad caalamka meeshii aad aadaba halkan dhow nairobi uganda etoobiya yeman suudaan bakistan hindiya dariskeenna digriiga labaadi waa laba sano ardayga digriiga labaad marka loo dirayo qofkaasi qof mas-uula oo bisil weeye qofkaasi sababtoo ah da'diisa iyo khibradda uu ka helayo mujtamaca uu ku dhex nool yahay baa qofka micno u yeelaysa waxaan ku talin lahaa war qofkii iminka isagu bal lagu kalsoon yahay oo bal diintiisa iyo dadnimadiisa lagu kalsoon yahay oo iminka loo hayo fursad oo ama baxay ama baxaya dee waxaan u leeyahay lama ciil karaan u malaynayaa laakiin yaan la ciil qabin ciil yaan la qabin oo wiilkaygii ma dhoofin ama gabadhaydii ma dhoofin yaan lagu ciil qabin ha lagu ciil qabo afarta sano ugu horreeya ardada in lagu hayo dalka gudaheeda inta cimrigoodu iyo caqligoodu uu korayo tusaale waxaan idiin siinayaa nabiyullaahi soo ma ahayn saalax nebigii yidhi wamaa uriidu an ukhaalifa ilaa maa anhaakum canhu soo ma ahayn nebi shucayb tusaale aayaddi ka hadhay aane tusaale aniga ayaa isku bixinaya markaan saa idin leeyahay badanaa soomaalida waxay dhahdaan baasbar wuxuu taha maraykana indaas waxaa jiraa maraykan anagu noo sheegayaa anagu sagaal sano baa saddex iyo toban jir carruur u yaryahay labaatan jirna u weynyahay sagaal sano bay ka sokeeyaan maraykan oo ay joogaan soomaaliya jaamacad sanadkii labaad buu bilaabayaa wiilkaygu wuxuuna ka dhigtaa muxuu ahayaa soomaaliya waxaan u diri karaa maraykan oo waxaan u diri karaa yurub oo waxaan u diri karaa muxuu ahayaa yuganda oo uu ehelo iyo adeero ku leeyahay intaas oo dhan intaas oo dhan waxaan kala jecelahay oo ka doorbiday afarta sano ugu horreeya ee cimrigiisu shan iyo labaatan uu dhaafayo in dalka aan ku hayo intooda kalena noocaasaan doonaya yaynaan u ciil qabin oo inay wax inaga maqan yihiin aynaan moodin marka qofku uu muxuu ahaayey wiilkii oo ka baxay secondary aad dhoof dibadda u weydo laba jaamacadood baan soo dhaweynaya waddanka waxaa ku yaalla jaamacado aad u fara badan kuwa inoogu dhadhow baan ka soo qaadaya oo labadaba anigu shakhsiyan aan ka shaqo galo oaan isleeyahay ardayga reer buuwadle ee yimaada waad ka muxuu ahaaye warqabi kartaa mid waa kollejka ku yaalla garoowe oo yurubiyaanku ay fangareeyaan oo laba sano oo diblooma ah oo macallinnimo ah oo u dhigma laba sano oo jaamacadeed hadhowna ardayga loo hayo sanadkii saddexaad saddex sano iyo badh inuu jaamacadda kaga baxo in aanu jaamacaddaas idinku hayno ardadiinna wixii laisla garto oo reer muxuu ahaye buuhoodla ahaan iyo maamul ahaan iyo waalid ahaan war bal tiradaa naga qabta aad leedihiin ardaydaa labada sano ku bilaabaya iskuol fiina laydin weydiin maayo hadduu alla idmo noloshuna ha yaraatee waxbaa loo kabaya noloshooda nolosha wixii la siinayaa ha yaraado laakiin waxbaa loo kabayaa weliba waxaa loo roon yahay muxuu caalamku waa iska caalamu nisaa oo gabdhaha loo roon yahay weliba inkastoo reer buuhoodle gabdha gabdha soo dir aan hayn dhahaynin labadaas sano ee dibloomada ah oo hadhow sanad iyo badh loogu darayo oo dalka gudihiisa ah jaamacaddoo free u ah iyo nolosha oo wuxuun aan isleeyahay haddii intay is-abaabulaan ama reero qaraaba ay la noolaadaan ama iyaga inta la dhaho guri ha loo wada ijaaro ha lagaga warqabo oo qof mas-uul ah loo sameeyo aan isleeyahay labada labada habba wuu shaqayn karaa labada habba wuu shaqayn karaa taasi waa fursadda ko hore oo aan soo jeedinayo fursadda labaad waxaa weeye jaamacaddan ku taallaas caanood oo dadkii ugu horreeyey sanadkan aynu ku jirno janawari shan iyo labaatankeedii sida halkan ay uga qalin jebiyeen labaatan arday ama sagaal iyo toban arday halkaana waxaa ka qalin jebiyey saddex iyo labaatan arday oo heer jaamacadeed oo afar sano ah iyaduna hadda xidhiir fiican bay leedahay aad u fiican bay leedahay hadday tahay afrikada hadday tahay eshiyada hadday tahay yurubta hadday tahay muxuu ahaye maraykanka oo aan bishii may aan u tegey bishan oktoobar oo shir iyada lagu marti qaaday iyo jaamacadaha afrikaanka aan uga qaybgeliyo yurub aan ku matelayo waxay leedahay sumcad fiican bay leedahay tartan loo galay waa innaga dee iska fara badane tartan loo galay muxuu ahaaye gubernatooraha somalilan yaa shahaado wata ayaa laisku xojeeyey arday ka baxay jaamacaddaas baa ku guulaystay oo jaamacadda shahaadadeedii geystay oo hadda gubernatooraha magaalada ah gubernatooraha magaaladu dhinaca somalilantu waa arday ka baxay jaamacadda weeyaan wuxuuna ku helay waxaa la yidhi qof aan digrii wadanin boos loo dhibi maayo ama booska gubernatooraha waa buuxin kara oo keli ah qof digrii wata digriga jaamacaddu geystay saasuu ku helay weli ma aanaa arkin jaamacadaha ku yaalla soomaaliya oo dhan qof intuu digrii ka qaatay dibadda la aaday oo lagu soo celiyey oo la yidhi jaamacaddan laba aqoonsana oo ku siin mayno masterate ama heerka labaad ee aqoonta jaamacadeed ku siin mayno weli ma arag aan weli ma arag maraykan aan tegey yurub baan tegey africa weli ma arkin meel leeyahay shahaadadan ma aqoonsanin ee naga haysta noocaas hadday jirto cuqdad noocaasa ama saluug iyo noocaasoo qawadaadana qawdkaas ha baxo habaqabadkaas waxa amba aan isugu quuray ilmahayga in aan afar sano soomaaliya jaamacadda digriga koowaad aan kaga saaro oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa aan baro waa in qofkaasi uu bislaado oo hadhow labada sano isagoo oo garanaya ciddii uu ka yimid waxa ay isu yihiin qofkaasi uu muxuu ahayay soo noqon karayo hadalka waa muxuu ahayay ku dheeraaday waxaan dhihi lahaa kolley ardadana waan la hadlayaa caawa insha allahu tacaala lakin waxaan dhihi anugu meel fiican bay meel fiican bay inoo maraysaa bilow fiican baynu nahay iskuulka secondarygana wax fiican buu inoo iftiimiyey intiinnii ilmogeysatay iyo intiinni ka qayb qaadatay iyo intii ka odayaysana waad ku mahadsan tihiin iminkana furaska noocaasa ayaa inoo furan jaamacadda nugaal iyadu waa digrii waa afar sano kuliyadaha furan waxaa ka mid a kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta kuliyadda kombyuutarka muxuu aha iyo sayniska kuliyadda shareecada kuliyadda waxbarashada oo iyadu diblooma oo laba sano ah afartaa kuliyadood iminka way shaqaynayaan ardayda wixii aan u heli karaynay scholarship oo markii dabadaha aan marmarayay aan u ololeynayay marka ardaydeennu mayna qalin jabininoo listiga waxaan watay ardada kale aan watay matalan waxaa jirta gabadh kanadiyaan ahoo lix hablood tiri jaamacadda ha dhigteen oo ka bixisay muxuu ahay lix hablood noloshii iyo fiigiiba iyo bugaagtiiba waxaa jiray faarax macalin dawaare oo imaanshihiisii shan iyo toban arday jaamacadda siiyey shan wuxuu siiyey medicine shanna veterinary shanna wuxuu siiyey jaamacadda gudaheeda medicine iyo veterinary midna anagu ma aanaan lahayn waa xanaanada xoolaha ah min shanna waxaa loo diray sheekh oo muxuu ahaayey macadle shanna waxaa loo diray muxuu ahaayey jaamacadda camuud oo iyadu iskuulka caafimaadka leh laakiin anagu waxaanu lahayn kuliyadaha kale wuxuuna siiyey shan arday gabdho muxuu ahaayey jaamacaad ka dhigta maraykanka oo reer solsanaag iyo buuhoodla iyaguna toban hablood ay ka bixiyeen listiga reer hawd secondary school wakhtigaa maan haynin laakiin iminkaan haystaa oo hadda ka dambeeya insha allahu tacaala baan muxuu ahaayey ku hawl geli doonaa waxaan oga jeedaa fii baanu qaadnaa yar oo soddon doolar ardayga soddon doolada waa digrii macallimiinta muxuu ahaayey waxaan ka keennaa darisyada iyo waxaasaanu muxuu ahaayey ninahanaa tabaruc nagula shaqeeya si aanu ijaarka iyo korontada iyo u joogteenno waxaanu ka qaadnaa fii yar oo soddon ah ardaygii lasoo diro oo hawd secondaria reer buuhoodla oo jaamacadda yimaado oo qaraabo la noolaan karaya ama si kale loo daberi karaya muxuu ahaa noloshiisa oo jaamacadda aad inta laga shiro aad u garataan oo lasoo diro fiigaa soddonka ah insha allahu tacaala waxbaan ka khafiifinaynaa waxbaan gacan gelinaynaa waxaan u tixgelinaynaa arday muxuu ahaa ka soo baxay maaragtay meel ka fog muxuu ahaayey waxbarashadii iyo dee dadkii horay iyagu dadku laamaku dhex mari jiray laamaku dhex mari jiray marka isagana tixgelin baanu siinayna xagga fiiga ah cabdirashiid baa jaamacadda maamulkeeda sare ee boorka ah isagaa jeermaanka ah jaamacad ahaan iyo muxuu ahaay maamulka anaa hormuudka ah labadooda waxaanu nahay reer buuhoodle waan gacan gelinaynaa fiigaa soddonka ah waxaan leenahay hanala gacan geliyo insha allahu tacaala waan soo jeedinaynaa codsigaas waxaana rajaynaynaa in aad arday soo dirtaan digriiga bilaabo oo muxuu ahaayey jaamacadda yimaado oo laysku noqdo oo wixii ardayga intii boos la iimin lahaa dabadda loogu diri lahaa oo lagu dheeraan lahaa in meel ka dhow aan ka soo qabanno afar sano oo digriya kadib laba sano aan ku dirno muxuu ahaayey insha allahu tacaala oo masterayda arrinkaana waan soo jeedin lahaa waan dheereeyey waad mahadsantihin jazakum allahu alkhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu